asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee kolba dhinac wax inaga tusta teenan maantana waa mid ka mida labaalayda taasoo dhinacyo fara badan waxaynooga ifinaysaa waxay waxaynooga ifinaysaa ee haddii eebba idmahayo dhaqamada isdhex gala inay wareer keenaan ayay ina tusaysaa shayga maaragtay ee ciid xigeenkaana inuu shay dhibaato qaba oo rifrifkiisa ama maaragtay dhammaadkiisa iyo sida uu jugu gaadho ama uusan ciidda uga badbaadaynin iyo dhaguxu inay lisaan ama qodxuhu ay mudaan ina tusaysaa waana mahmaahyaha labaalayda ee aad iyo aad u qodo dheer mid ka mida tusaale haddii aad fiiriso meelaha ummaduhu ay iska soo galaan ama dadka xuduudaha degan xuduudaha dadkaa degani way isla yaqaanaan afafka labada dhinac ee goonyaha ah lagaga hadlo hadday ay ahaan lahayd afaf kala duwan ama haddii ay ahaan lahayd lahajado kala duwan oo dusha sare hal af ka ah waxaa kala duwahaya bee-ada iyo deegaanka ay ku kala nool yihiin ama waddamada ay ku dhaqan yihiin ayaa laga yaabaa inay kala duwaan marka waxaad arkaysaa dee ilaahay idmahayo dad xuduudaha degan tanzaniya iyo kenya oo isla yaqaana lahjada tanzaniyaanka waxaad arkaysaa dad xuduudaha soomaaliya iyo kenya degan oo isla yaqaana sawaaxiliga si caadi ah lahjada kenya waxaad arkaysaa dad xuduuda etoobiya soomaaliya degan oo isla yaqaana labada afba dadkan ka hadlaynaay ma aha soomaali un ee waxaa weeye xitaa inayna soomaali ahayne ay jinsiyado kale yihiin ayaan ka hadlaynaay uma jeedno soomaalidu dee way isla yaqaanaan waxoo dhan oo wux waa afkoodii oo dee afkoodii way isla baranayaan wayna isla yaqaanaan wayna isla dhahaan laakiin waxaan ka hadlayno waa dadyawga kale ee afafka kala duwan leh sidaasaa marka waxay keenaysaa dadka maaragtay soohdimaha degan ama maaragtay haddii ilaahay kuu idmahayo ee xiga meelaha maaragtay iska soo galaan wadamadu ama shisheeyuhu uu deriska ka yahay dadyowga degani badanaa waxyaalo fara badan hadday dhaqan tahay hadday anshax tahay hadday odhaah tahay ayaa hadday maaragtay ku dhaqasho tahay intaba way isla daakhilaan saa darteed ayay odayaasheennii hore waxay dhaheen labo ma badbaado labo ma badbaadaan waxay dhaheen labo ma badbaadaan haye seemane dhulxigaa iyo sarar shisheeye xigtaba ma badbaadaan ayay dhaheen markay ku leeyihiin seemane dhulxiga ee waxa weeye dee waa haddii ay ku idmahayo kabihii lakablakabkii isu kor saaraa kabaha qaybtoodii hoose ee dhulka xigtay ee markay dhammaato jaanta kale la saari jiray ayay ahayd taasaa marka maadaamay dhul xigto dee iyadu ma badbaadayso dhulka ayaa lisi bay leeyihiin sidoo kaleento sarar shisheeye xigtana waxa weeye waa feedho ama dad xiga dhanka shisheeyaha shisheeyahaasoo ah mid dhaqan ahaan u saamaynhaya mid dhibaato ahaan u saamaynhaya mid dagaal ahaan iyo cadowtinimo ahaan u saamaynhaya intaba dhinac kaste uma badbaadayo ayay dhaheen koluu afka ka saameeyo ama dhaqanka ka saameeyo amaba uu qaab ahaan u saameeyo ama nolol ahaan uu u saameeyo waa uu saamaynhayaa marka waxay dhaheen seemane dhul xigtaa iyo sarar shisheeye xigtaa midna ma badbaado mahmahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi gar dabacsan iyo gees jilicsan midna looma baahna gar dabacsan iyo gees jilicsan baa looma baahna